kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana dhegaysanaya meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigista o aalaba aan idinka soo gudbino waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan arrimaha siyaasadda soomaaliya galabtana waxaa marti inoogu ah madasheenan sigisti abukate caidiid cabdilaahi ilka xanaf oo isagoo ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya oo dhowaan xilka uu ka qaaday sida uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud marka hore madasheena sigistii kusoo dhowow ilka xanaf waa mahadsan tahay su-aasha ugu horreysaan ku weydiinaya waxa weeye madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in uu xilkii kaa qaaday aan kuwd aan ku weydiiya markaa su-aashayda ah xilka qaadistaas ma ku qanacday mise weli su-aal baad ka qabtaa adeerow horta marka ugu horeysa mar dhaweyn baan anigu soo risaan gareeyey anaa risaan gareeyey hadalkii layga qabtayna waxaan waxaan yidhi ilaa markaan yarayarjirka ilaa inta ka dambaysay oo dhan qaran ku baqaya soomaaliyeed saxyireedii iyo dagaaladeedii wixii oo dhanna waa kasoo wada qayb gal oo waan garanayaa marka laga bilaabo toddobiyo afar iyo kontonkii markii calanka la taagay waxaan joogay meel layidhaha mandera oo berbere iyo udhaxaysa iyo iyo iyo adkeysa hataa waan xusuustan waan garanayaa calamadii markii loo dagaalay marka anigu anigu waxaan leeyahay anigu dadkii midnimada ilaa nineteen ninety four kiina xamar baa jooga dadkii midnimada soomaaliyeed reer u yimi baan ahaa marka anigu inaan dalkaa wax u dhimo oo aniga dartay dalku u baabuamo ku noqdaan oo dhibaato gaarsiiya ma rabo marka hadday halkaa marayso oo sidoo madaxweynuhu go-aan gaalay inuu qaxootiga qaado ama shaqii hawa haysto ayuu ulahaanin anigu waa anaa risaagareyey waayo xilka qaadista ayar garsoorayaasha istoorkeenaa tilmaamaya oo qodobka boqol iyo wuxuu leeyahay garsoorku waa ka madax banaan yahay cid walba hay-ada kalo dowladda baaburku uu kala qeybsan yahay boqol iyo sagaal eena wuxuu sheegayaa in golaha adeeg garsooro magacaabayaasha magacaabo garsoorayaasha oo u kala bedelo oo shaqada ka fadhiisiyo qodobka boqol iyo sagaal see wuxuu leeyahay gudoomi madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha dastoorka iyo garsoorayaasha kaleba marka ay golaha kadib markay golaha adeeg garsoor kusoo jeediyaan waa kadib regulaariga soo jeediyaan marka xilka qaadista madaxweynuhu inay sharci tahay iyo inay sharci daro tahay da sharcigaasa sidaas u sheegaya sharciga hala eego maxaa inaba laga weydiinaya laakiin anigu aniga oo dalka u tarayaan anigu iskarisaan galayaale arrintaas markaa marka loo eego ilka xanaf maxaad is leedahay ayuu madaxweynuhu qoonsaday oo uu xilka kaaga qaaday maadaama muddo dheer aad kasoo shaqaynaysay ood ahayd guddoomiyaha maxkamadda tan iyo sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii maxaa uu qoonsaday madaxweynuhu oo aad tuhunsan tahay waxaan ku yidhi horta anigu xilka qaadistaas inay nidaam sharciga tahay iyo in kale waniga kuu sheegay laakiin qolo madaxweynahan intuu yimiba intuu dalka intuu meesha gaftayba si dadka isku dhow dhow maanaan ahaynade marka weligii muxuu si dhow yeelay ma odhanayo xataa waa filayay baa kuoran kora waa ku oran karaaba sababtu sidaa u sameeyey gacaankaasee u dhacday dadku adigu aad waddanka joogina waa loogiya waa la garanaya laakiin waxba kaxi sheegi maaye waan ku yidhi waa nineteen ninety four ki ayaan imi xamar midnimada weyni xildhibaan baa ka noqday wasiir baa ka noqday ra-iisal wasaare ku-xigeen baa noqday haddana askariyahi maxkamadda waxaa ku sarreysay maxkamadaha guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaha guddiga garsoorka aan ahaa anigu dalku inaan wax yeel noqdo nin weyna waa marka dalku inuu wax noqdo ma rabe aniga iska tegaan ilka xanafo laakiin marka la eego adiga iyo madaxweynaha dowladda federaalka labaduba xilka waxaad u haystaan ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ee aad xilka u hayseen ee idin dhowrayey waxay doonayaan wax badan inay ka fahmaan sababaha keenaya in isbeddel deg dega oo mararka qaarkood dastuurka la jebiyo in ay timaado sida taadan oo kale oo iminka sida aad hadalkaaga u dhigaysid sharciga uu madaxweynuhu garab garab maray aad moodid marka ummaddii soomaaliyeed sidee maxaad ku qancinaysaan labadiinii hadal waxaad moodaa inay soo taag taagan yihiin oo aan si fiican aanay u qeexayn waxa dhabtee jira ummaddii soomaaliyeed maxaad usoo jeedin lahaydeen maxaad u sharaxi lahaydeen maxaad odhan lahayd adeer anigu waxba usharxi dadka soomaaliyeed dalka iyagaa leh sharciga in la raacana iyagay u taallaa dadka soomaaliyeed yaa qaldan oon sharcigii raacin iyo yaa raacay iyagaa doonaya inay kala gartaan maaha inuu qofku u yidhaaho waa layidhi xilkii waa layga qaado karin kuma filla idigu inay sharci tahiin ay sharciga nidaam tahay eega dalka joogta waad ogtiin say u ilaashadaan intay ula socdaan arrinka kale dalka maraykankaa joogtaan disoorkiisa iyo tainaga inoo yaala garsoor ku saabsan waa isku mid waxba kuma kala duwan waa dagaal garsoore dagaalka garsoore golaxdii garsoorta xukuma garsoore haddii mar la doorta waxaa xilka ka taxdi kara golaxdii garsoorta waxaasoo dhan waa tusaatilaanta dad badan baa tuhunsan ilka xanafow in xilka qaadistaadu ay ku xidhan tahay arrimaha siyaasadda doorashooyinka soomaalida ee soo socda bilaha nagu soo fool leh oo madaxweyne uu jeclaystay dad badan in ay kugu tilmaamaan inaad tahay nin sharciga aada ugu adag oo aada u ilaaliya in markaa madaxweyne uu jeclaystay inuu dhinac kale ka wareego oo uu raadiyo nin adiga kaa jabjaban oo sharciga aan aada ugu adkayn oo markaa haddii si fiican loosii fiiriyo la arkayo in gariiqaankii guud ee somalilan uu shan cisho ama toddoba cisho ka hor intuu iscasilay dabeetna uu toos xamar u yimi oo uu aqbalay in jegadaadii uu qabto taasoo kale miyaanay ahayn game ama ciyaar siyaasadeed oo uu madaxweynuhu ciyaarayo sidaasoo kale ma tuhunsan tahay exactly adeeg waa adigaaba gartay sida adigu u garatay inaad afkayga waxka tiraaho adigu xasuura afkayga un eegto maaha xaaladdu siday tahay adigu nin weyn baa tahay dalka soomaalida way u taallaa anigu wax diraa baladeenan xaasadeena waxay doonaan inu qofku wuxuu sheegay sidaa sidaa wey iyaguna waa gartaa bay u taallaa xilligii waxay nooga dhacday doorashada afar bilood oo keliya afar bilood u taalla sida dunidu ay u taqaanay inta badan lix bilood markay ka hadho ka dambeeya lix bilood markay ka hadho wax sansatifa iyo wax badbaadada lama sameeyaan adigu waxaas oo dhan idinku adeer samaysa laakiin anigu hataan kol maanta iskaga tegay shaqadiian idin dalka soomaaliyada la tulaya wax badan oo kale sii geli maayo waaya warkaaga si fiican baan u fahm aan marka soo gabagabeyno waraysigeenan caydiid cabdilaahi ilkaxanaf ummadda soomaaliyeed ee aada xilka u haysay shacabka soomaaliyeed ee doorashooyinka isu diyaarinaya ummadda soomaaliyeed ee ku rajo weyn in wax hagaagaan ee maanta ku dhegaysanaya codkaaga maqlaya maxaad kula dardaarmi lahayd maxaad tala usoo jeedin lahayd iyo tusaalaba laba arrimood ade horta marka ugu horeysa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare awood kala leh inooma fiicna wn waa in la bedelaa waxaa la yidhi awoodii fulinta waxale golaha wasiirada oo ra-iisul wasaaraha ku madaxa madaxweyneha awood lahayna waxaa isagaa magacaabaya ra-iisul wasaaraha caynka nidaamka caynkaasi afrika kama afrika kama suura geli karo yani waxaa soo jeeda awoodda fulinta sidaa puntland oo kale iyo somaliland oo kale madaxweynaha laga dhigo madaxweyne fulineed iyaanu noqona madaxweyne dastuuriya waxaa la yidhahaa madaxweyne dastuuriya waxaa la yidhaha madaxweyne aan awoodda lahayn haddana waxaa la yidhi isagaa ra-iisul wasaarihii fulinta ka madaxdaha magacaabaya markaas wax kagama sheego go-aan taasi waa mid ka labana waxa weye dadka soomaaliya hadday wax dhigtaan oo ku heshiiyaan oo xeer ka dhigtaan waa in la raacaa waa in la raacaa si kale nidaam mitriga waa aragtay maraykanka aad joogtaan dalka shiina inta ad leegataan sharci bay isu hayo turkiga sharci bay isu hayo mare maraykanka sharci kanada waxa weeyaan waa dalka u dawlad lagu noqdaa in wixii la dhigto shacbi waa la raaco labada arrimood baa sheegaya cajiid maxaad ku tala jirtaa xilligan imika haddii aad adigu iscasishay ma inaad dhinaca iyo hargeysa gaadhid baad doonaysaa ma inaad waddanka baxid baa rabtaa mise inaad sii joogtid magaaladaada muqdisho maxaad ku tala jirtaa mustaqbalka wallahi wallahi billah waxa waxa weeyaan magaalada muqdisho joogo dalkaas soomaaliya dhismaya waxa kalaan ku talo hadaan tala noqoto hadday noqoto mid kasta waan shoogaya xamed baan shoogaya dadkaas soomaaliyeed wixii aan qaban karo qaban karaysa ku biirin karo waa ku biirinaya waaya aad iyo aad baa umahadsan tahay
usaran wadaniyo midnimo ay keentay waa camal aad iyo aad baan kugu mahadinaya waraysigaasi aadna siisay abukaata caydiid cabdilaahi ilka xanaf mar kale aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay alxalaal waayahay waagaag dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo koobaya barnaamijkaasi ama waraysigaasi gaarka ee aan la yeeshay abukaata caydiid cabdilaahi ilka xanaf oo isagu ahaa guddoomiyihi hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya tan iyo kulankeena dambe waraysi kanoo kala intaynu dib ugu kulmi doonno dhegaystayaal waa cali xalaalo dhammaantiin baa idinkaga tegay sidaa iyo nabadgelyo